Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men valah amma ba'd waxaa lagu jiraa bishii rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo shan mar walba marka bishan la gaaro sanadka khilaaf baa bilowda ku saabsan xukunka u dabaaldega dhalashada nebiga sala allahu alayhi waalihi wasalam nebigu sala allahu alayhi wasalam waa sheegay ummaddiisu inay iskhilaafi doonto xadiidkiisa waxaa ka mid ah innahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kathiiran qofkii idinka mida saxaabow oo noolaada kadib key khilaaf fara badan buu arki doonaa marka nebigaa sii sheegay sala allahu caleyh wasalam khilaafka xalkana wuu sheegay caleyhi salaatu wassalaam fa calaykum bisunnatii uu yidhi waxaad laasimtaan oo joogtaydaan sunnadeyda ayuu yidhi nebigu sala allahu caleyh wasalam xadiidka marka waxaa laga fahmaa khilaafka waxaa keena sunnada nebiga sala allahu caley wasalam oo laga tago bidcadaa keenta baadilkaa keena waxaana looga baxaa khilaafkaas bidcada iyo xumidu ay keentay in loo laabto sunnadii nebiga sala allahu caleyhi waaalihi wasalam sidaa daraaddeed masaladan iyada ah ee xukunka ixtifaalka bin mowlidka waxaan rabaa insha allahu tacaala kelimo inaan ka iraahdo kelimadaasna waxay ku saabsan tahay qofka xaqa raba qofkii aan xaq rabin ee baatil wax xun uu og yahay ku doodaya amaba isagoo jaahila oon aqoon lahayn ilaahay subxaanahu watacaala diintiisa hawo ku doodaya jawaabtaanu kuma socoto maxaa yeeley qofku haddaanu xaq rabin si kastoo xujo loogu keeno waxba ku tari mayso ilaah baa yidhi walow jaa'atum kullu aaya laa yu'minuuna xataa yarawu alcadaaba alaliim dadka qaar saas weye aayad kasta hadday timaado mucjisad kasta xujo kasta hadday timaado rumay maayaan ilaa ay cadaabka ay arkaan marka jawaabtaanu kuma socoto qof saaxiibu hawa ah weliba qofka noocaasaho xaqa aan rabin sida soomaalida qaarkood ay yidhaahdaan awal iyo aakar baan aqaan kaa akhrisa maaha ha ka adag xaqa u sheegitaankiisa marar fara badan wuxuu ka faa'iidaa carar iyo ka fogaansho oo xaqii kasii fogaado colaadin iyo nacayb oo ahlu xaqi u qaado marka kaasoo kale lalama doodo ilaahay wuxuu yidhi walaa tujaadiluu ahla alkitaabi ila bilatii hiya axsan ila aladiina dalamuu minhum aniguna waan arkay qof meeshuu ka dhowaa kasii fogaaday inta aan masaa'il cilmiya oo iska cadcad aan maagay bal waxa weeyaan qof xaq kuu lehe kugu lehe waaye u cadday oo farya suuli oo tartiib wax ugu sheeg nacayb uu xaqii necbaaday colaadin oo dadka ahlu sunnaha colaadiyo kasii qaaday sidaa daraaddeed kelimadaanu kuma socoto qof ahlu hawa ah xagga su-aasha haddaan ka jawaabo in sha allahu tacaala liman yuriidu alxaqa qofka xaqdoonka ah waxaan uga jawaabayaa qaab su-aal iyo jawaaba xukunka dhalashada nebiga sala allahu caleyhi wasalam in loo dabaaldego su-aalaan ku bilaabaa su-aasha ugu horeed waxay tahay hadday mu'miniintu arrin diintooda ka mid ah ay isku khilaafaan oy ku murmaan tanaa saxan tanaa qaldan waa bannaanta ma bannaana maxay ku kala baxayaan maxay u laabanayaan jawaabta ilaahay baana siiyey subxaanahu alla wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu llaha wa atiicuu rasuula wa uli lamri minkum fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ila allahi warasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir dalika khayru waaxsanu ta'wiila ilaahay mu'miniinta wuxuu ku amray inay adeecaan subxaanahu watacaala isaga iyo rasuulkiisa muxamed sala allahu aleyh wasalam iyo dadka madaxda madaxda wixii aan macsiya inay ku adeecaan ilaahay wuxuu hadaad wax ku doodaan waxay doonaan ba ahaadaan u celiya ilaahay iyo rasuulkiisa haddaad ilaahay iyo aakhira aaminsantihiin saasaa wanaag badan xagga caaqibadana ku fiican marka khilaaf hadduu dhaco wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuu ila allahi ilahi wax allaale waxaad isku khilaaftaan xukunkiisa ilaahay buu u noqday su-aasha labaad waxay tahay nabiyullaahi moxamed sala allahu caleyh wasalam intii uu noolaa ilaahay diinta islaamka ma dhamaystiray oo ilaahay mu'miniinta diintooda ma u dhamaystiray mase nebigu wuxuu dhintay sala allahu caley wasalam diintoo kala dhiman ilaah baa ka jawaabay alla wuxuu yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaama diina ilaahay aayaddaa wuxuu ku sheegay subxaana in uu muslimiinta diinta uu u dhamaystiray nicmadooda nicmadiisana uu u taam yeelay islaamkana uu diin ahaan raalli uga noqday marka diinta waktigii nabiga sala allahu alay waslm ayaa la dhamaystiray aayaddan yowma carafay soo degtay laakiin culimadu waxay leeyihiin mar gabal yowmun ah soo aroorta maalin loolama jeedo maalin gaarahe wati wati wakti dhan baa loola jeedaa mathalan waxaad maqlay yowma khaybar maalintii khaybar khaybar hal maalin keliya ma ahayn ha waxaad maqlaysaa muxuu ahaa yowma fatxi maka waxaad arkaysaa yowma xunayn waxaad arkaysaa yowma tabuuk mana aha wakti hal mar wax dhacay ma hal maalin ma ahayn maalmo badan bay ahaayeen qaarkood bil bay ay ku dhawaayeen aayadda ilaahay wuxuu ku cadday marka inuu diinta mu'miniinta u dhamaystiray marka diintu waa dhamaystiranta su-aasha xigtaa waxay tahay dadka yaa ugu wanaag badan ugu toosan arrinta ayada ilaahay baa noo caddeeyey nebigiisa moxamed sala allahu calay wasalam noo caddeeyey allah wuxuu yidhi kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaa tihiin dad kuwa ugu wanaagsan oo ummad loo soo diray taamuruuna bilmacruuf watanahuna cani lmunkar watu'minuuna billahi wanaaggaan amartaan xumidaa reebtaan allana waa aaminsantihiin cidda ugu horeyda oo soo hoosgelaysa arrintaa iyadaa oo ilaahay ammaane oo khayriyada ku sheegay inay dadka ugu kheyr badan yihiin waa dadkii markay aayaddu soo degayday noolaa nabiyullaahi moxamed sala allahu calay wasalam iyo saxaabadiisa dadka ugu horreya soo gala iyaga haba haddaba khayru nnaas waa nebiga sala allahu calay wasalam iyo saxaabadiisa xadiid kale xadiid nebigu sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi bukhaari muslim baa soo saareen khayrunnaasi qarni huma aladiina yaluunahum huma aladiina yaluunahum dadka kuwa ugu wanaaga badan ugu khayrka badan waa qarnigayga kadibna kuwa ku xiga kadibna kuwa ku xiga imaam nawowi wuxuu yihi asaxiixu ana qarnahu sala allahu caleyh wasalam alsaxaaba wathaani attaabicuun wathaalithu taabicuuhum sida saxda ah qarnigiisu sala allahu caleyh wasalam waa saxaabadii marka saxaabada qarnigii koowaad ah wathaani kuwa ku xigaana waa taabicuun kuwa ku xigaana waxa waaye taabicuuhum kuwii taabiciinta raaceen marka saxaabiga waa qofkii nebiga arkay sala allahu caleyh wasalam isagoo rumaysan saana ku dhintay taabicu waa qofkii saxaabi arkay isagoo rumaysan diinta ilaahay sidaana ku dhintay taabicu taabici waa qofkii taabici arkay isagoo diinta ilaahay rumaysan sidaana ku dhintay waxaa la yihi culamadu taabici u dambeeyey la yaqaano taabicu taabici u dambeeyey wuxuu dhintay laba boqol konton iyo todoba sano laba boqol konton todoba waxaa soo hoosgelaa marka sidaas xataa aimadii afartaa waa soo hoosgelayaan imaam shaafici laba boqol afar may imaam axmeda u dambeeya aimadii afartaa laba boqol afartan kowna dhintay marka haddii qarniga la yihahdo culamada qaar ay leeyihin waa boqol sanona haddee saddex boqola markaa dhammaanaysaba waxay tahaba quruuntaas ayaa ugu fiicnaa dadka marka wax ilaahay loogu dhowaado oo wanaaga oo diin islaama hadday jiraan nabiyullaahi moxamed sala allahu calay wasalam iyo saxaabadiisa iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciintii baa u xaqleh su-aal xigta nebiga sala allahu caleyh wasalam xaflad dhalashadiisa in loo dhigo ma jirtay waktigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ma jirta waktigii saxaabada waktigii taabiciinta waktigii ilaa laga soo gaaro a'imadii afarta imaam abu xaniifa imaam maalik imaam shaafic imaam axmed bin xambal a'imadii xadiidka imaam bukhaari imaam muslim abu daawuud tirmidi nisaa-i ibnu maaja aimada ibnu jariir dabari culamada mufasiriinta waktigoodii ma jirta nabiga sala allahu alay sl dhalashiis ma loo dabaaldegi jiray maya ma jirin cid dhihi karta waa jirtay ma laha qof been iska sheegaya wuxuu doon xalaaleysanaya waxaway gooni waayo lama hayo ciddii ugu horeyday oo mawlid nebi u dabaal degta waa niman gaalaah oo faatimiin layidhaaho islaam sheegto munaafiqiin ah oo mu'miniinta dhibay wey oo weliba nebiga sala allahu alay slam dhalashadiisa maahane ninkii madaxdaa markaas waa loo dabaaldegaaya xasan iyo xuseen waa loo dabaaldegaaya cali waa loo dabaaldegaaya ilaa lix mawlid sida maqrisi uu sheegay ayay ayay dhigi jireen laakiin dadka sunnada sheegta waxay bilaabeen baa waxaa la yidhi xoojiyey oo bilaabay oo xataa fasax ka dhigay oo dadka dhaqaale ku siiyey oo maalin ciida ka dhigay meliga la melikun mudafar oo qarnigii lixaad meelahaas ahaa laakiin shiicada qarniga afraaday bilaabeen mawlidka iyagoo kirishtaan kaga dayanaya waxaa isweydiin leh su-aal ma dhici kartaa wax wanaag oo ilaahay loogu dhowaado oo diinta ilaahay ka mid a oo alla raaligeliya inuu ka qarsoomo nabiyullaahi moxamed sala allahu calay wasalam iyo saxaabadiisa iyo taabiciintii taabicu taabiciintii a'imadii afartahaa ma ujeedaa inay ka qarsoomaan oo qolo shiica ay hesho shayga xaq ah kadibna ahlu bidac ka dambeeyo iyagaa raaca ah ay helaan wax dhici kara mataa walaalayaal wax dhici kara maaha haddaba yaad raacaysa nabiyullaahi moxamed sala allahu calay wasalam iyo dadkii saddexdii qarnihii hore noolaa ee mu'miniinta ee toosna ee dabaaldeg dhalasho nebi aan maqlin haba yaraatee miyaad ku dayane mase waxaad ku dayanee shiico iyo wax iyaga raacay adigu dooro waxaa rabtid walaalayaal arrintaa hadday cad tahay waxaa jira waxyaabo ay adeegsadaan dadka raba bidcada mawlidka inay difaacaan oo shubahaad ah waxa dadka qaarkood ay xaq u moodsinayaan laakiin xaq aan ahayn ama daliil sax ay sheegayaan oo si qaldan u daliishanayaan ama waxaan daliilahayn daliil moodaan waxay leeyihiin waa run oo dhalashada nebigu sala allahu alay wasalam oo dabaaldegiisa xaflad loo dhigaahay ma jirin nebigu sala allahu alay wasalam dhalashadiisa hal shay unbuu sameeyey waa soomay maalinta isniintu soomi jiray sababuhu u soomi jiray waxaa kamid ah maalinta u dhashay inay tahay waxaa kamid ah in maalinta acmaasha ilaahay loo kor yeelo ay tahay maalinta isniinta iyo maalinta khamiista waxaa kamid ah inay tahay maalintii lagu soo dejiyey qur-aanka waxaa kamid ah inay tahay maalintii isniinta lasoo diray sabab badan nebigu sala allahu calay wasalam oo u soomaya isniinta waxaa kamid ahaa marka inuu maalin isniina dhashay intaa unbaa ka sugan laakiin xaflad kale waxay leeyihiin oo laisla ogolyahay xaflad loo dhigo dhalashadiisa sala allahu calay wasalam ma dhicin waqtigiisi waqti saxaabadana ma dhicin khulafaa uraashidiin abubakar cumar cuhmaan cali khulafa aimal arbaca saan sheegna ma oqoon waxay leey marka waa bidco waa ognahay laakiin waxay leey waa bidco wanaagsan waa bidco fiican arrinta waxaa loogu jawaabaa diinta bidco fiican ma laha maxaa yeelay ilaahay subxaana watacaala wuxuu amray inuu waxyigiisa la raaco wuxuu ilaahay xarimay waxaan waxyigiisa ahayn in la raaco alla wuxuu yihi ittabicuu maa unzila ilaykum min rabbikum walaa tattabicuu min duuni awliyaaa qaliila maa tadakaruun raaca wax xagga rabbigiina idinkaga soo dejiyey wax kalaha raacinina waxaa xagga rabi laga soo dejina waa qur-aanka iyo sunada wixii nebigu sala allahu alay slam ku dhaqmay ibnu jariir dabari caalimka muxadidka saddex boqol tobanka dhintay muxuu ahaa mufasirka kitaabkiisa qur-aanka wuxuu ku yidhi ittabicuu ayuha annaas maa jaa'akum min cindi rabbikum bilbayinaati walhuda wacmaluu bima amarakum bihi rabbukum walaa tattabicuu shaya min duuni yacni shayan gayra maa anzala ilaykum rabbukum waxaa laga wadaa aayadda dado waxaad raacdaan wixii xagga rabbigiin idinkaga yimaada ee caddaymo iyo hanuuna kuna dhaqma wuxuu idin amraya rabbigiin hana raacinina waxaan iyaga ahayn yacni wuxuu rabbi soo dejiye waxaan ahayn ha raacinina marka aayaddaa waxaa ku cad wixii rabbi soo dejiye waxaan inaan la raacin rabbina wuxuu soo dejiyey kitaabka sunnada wa anzala allahu calayka alkitaaba walxikma marka in dhalashada nebiga sala allahu calay wasalam loo baaldego ilaahay ma soo deji haddii lale waa ilahay waa soo dejiyey nebigu sala allahu calayhi wasalam muxuu ugu dhaqmi waayey haddaanu ku dhaqmin saxaabadiisa ku dhaqmin waxay caddayn u tahay ilaahay inaanu soo dejin ee lagu been abuurnayo ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa inaanay bidco fiican diinta kamid ahayna waxaa nas ku ah hadalka nebiga sala allahu caleyh wasalam in badan ku celceliyey sida saxiixu muslim ku sugan nebigu khudbada jumcada markuu khudbaynayo waxaa kamid ahaa inuu oran jiray ama bacdu faina khayra xadiid kitaab ullah wakhayra alhadyi hadyu muxamed sala allahu alay wasalam washara lumuuri muxdathaatuha wakula muxdathatin bidca wakula bidcatin dalaala bidco kastaa waa baadiyu nebigu sala allahu alay wasalam oran jiray rag iyo dumaraa meeshaa fadhiyay qof yar iyo qof weyn baa fadhiyay waa maalintii khudbada jumcada wuu ku celceli jiray halna mar hal marna ma dhihin bidcada laakiin mid fiicanaa jirta ee wuxuu oran jiray bidco kasta waa baadi wadaadaa kuu imaana wuxuu ku leeyahay bidco fiican baa jirta hebel miyaad hadalka nebiga sala allahu alay wasalam ka hor keeni kartaa xataa muslimiinta hebel kaloo diidaa laga helaa imaam malik waxaa la yidhi wuxuu radinaya kuwa yidhi diinta bidco fiican ay leedahay wuxuu yidhi man qaala ina fi lislaami bidcatan xasana faqad zacama ana muxamedan khana risaala liana allaha tacaala yaquul alyowma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waraditu lakum alislaama diina famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu alyowma diinan qofku yidhaahda diinta islaamka bidco fiican bay leedahay wuxuu ku andacoonaya nabiyullaahi moxamed sala allahu calay wasalam inuu diintii khiyaamay maxaa yeele ilaahay baa yidhi alyowma akmaltu lakum diinakum aayaddii ilaahay ku tilmaamay inuu diinta dhammaystiro akhriyay imaam nawowi kadibna wuxuu yihi imaam maalik famaa lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu alyowma diinan waxaan maalintaa diinahayn maanta diin noqon maayaan waqtigii nebiga sala allahu alayh waali wasalam waxaan diinahayn maanta diin noqon maayaan walaalayaan isweydiine qarnigii labaad ayuu ahaa imaam malik waxaan diinahayn maanta qarnigii afariy tobnaad shaniyo tobnaad inagoo ku jirin madiin bay noqonayaan marka haddaad tiraa imaam hebel baa yidhi sida imaam maalik baasaa yidhi maxaad samaynaysaa ya wahaakada imaam axmed bin xambal kitaabkiisa usuulu sunna wa kullu bidcatin dalaala ayaa ku taala bidco kasta baadi waa markaabaa sheekh hebel aa yidhi fulaan baa lagu keeno fulaanada a sheegayda imaam maaligaa ka weyn waa in laisku waafaqsanya imaam shaaficiyaa ka weyn imaam axmed bin xambal baa ka weyn aima alarbaca ka weyn imam abu xaniifa waa laisla ogolyahay shubha labaad qof hadduu yidhaahdo nebiga sala allahu caleyh wasalam inaanu samaynin ku xaaraantinimo maayo shaygu waa run nebigu ma samayn sala allahu caley wasalam lakiin macnaheedu maaha inuu shaygu xaaraan yahay inaan nebigu samayn qofka waxaa loogu jawaaba sida nebiga sala allahu caley wasalam ficilkiisa oo sunno uu sunno u yahay xujana u yahay ayaa shayga culimmadu ku macaama sunnatun tarkiya wuxuu nebigu ka tegana ay xujo u tahay wuxuu nebigu sameeyey sala allahu caley wasalam in la sameeyo banaanshaheeda diin ahaanshaheeda wixii diina sida ay xujo u tahay si lamid aha waxa xujo u ah wuxuu ka tegey ee aanu ka diin dhigan muqtada alficli wixii keenaya inuu sameeyo meesha waa jireen wax ka hor istaagana ma laha islamarkaana ma samaynin inaan la samaynin waa diin ilaahi subxaanah wa tacaala arrintaani adilo badan baa ku tusinaysa waxaa ka mid ah nebiga calayhi salaatu wasalaam saddex saxaabi oo midkood yiri guursan maayo mid kale yiri seexan maayo habeen salaad unbaan u taagnaana mid yiri maalina soomi maayo afar unba maalin maalina afuri maayo soon unbaan ku jira wuxuu yiri anigu waa soomaa waana afuraa waa seexdaa waana tukadaa midna yiri ma guursanayo wa atasawaju nisaa haweenkana waa guursada faman raqiba can sunnati falaysa minii sunnadeeda qofka naca oo jidkaygaas aan marin ee jid kala mara iga mid maahan buu yiri nebigu sala allahu caleyh wasalam xadiidka wuxuu tusanaa wuxuu nebigu sala allahu caleyh wasalam sameeyey waxaan ahayn cidda ka diin dhigata inaysan nebiga ka mid ahayn xadiid kale imaam axmed iyo abu daawuud iyo xaakim ay soo saareen xaakimna yiri waa saxiixun calaa sharti muslim muslim saxiixiisu uu ku saxiix yahay shardigiisa imaam dahabina ku waafaqay sheekh alalbanina uu saxiix yeelay abu saciid alkhudri laga wariyey wuxuu leeyahy saxaabigu nebigu sala allahu caley wasalam isagoo tukanaya ayuu kobihii siibay dhinaca badaxoo dhigay labadiisa kobood dadkii markay arkeen nebigu ku daba tukanay iyaguna kobihii siibeen salaaddii markuu dhameeyu nebigu sala alla ly salam weydiiyey maxaad kobaha u siibteen waxay dhaheen adoo siibtaan ku aragna annagana waa siibn markaabuu u sheegay nebigu sala alla ly slam in jibriil u sheegay kobaha in nijaas ku taale xadiidku wuxuu tusinaa fahamka saxaabada nebiguna u qiray calayhi salaatu wasalaam oo ah wuxuu nebigu iska dhaafo inay iska dhaafaan salaada isagoo ku jiro nebigu kobaha iska siibay kobaha iska siibay wixii marka uu nebigu ka tegay uuna samaynin inaan la samayn uu xadiiska tusinaa aathaarta saxaabada aaday u badan tahay bal aharkaana kugu filan sida saxiixu bukhaari ku sugan cumar bin khataab radi allahu canhu wuxuu yidhi laqad hamamtu anlaa adaca fiiha safraaa walaa baydaa ilaa qasamtuhu markaabaa taabici baa wuxuu ku yidhi qultu ina saaxibayka lam yafcalaa qaala huma almar'aani akhtadii bihimaa markuu cumar wuxuu yidhi kacbada waxaan damcay dahabka kacbada ku jira iyo fidada ku jirta mawjeed oo kacbada lagu karaameynayay inaan qaybiyoon masaakiinta u qaybiyaan damcayuu yidhi markaabuu ku yidhi qofkii la fadhiyey ayuu wuxuu ku yidhi laakiin ina saaxiibeyka labadaadii saaxiib nabiyullaahi moxamed sala allahu calay wasalam iyo abuubakar ma aanay samayn buu yidhi lam yafcalaa kacbada dahabka waa ku ogaayeen fida inay ku jirto waa ku ogaayeen masaakiinu waa joogtay wakhtigoodii mana aanay qaybin cumar muxuu yidhi marka huma almar'aani waa labada qof buu yidhi akhtadii bihimaa waa ku dayanaa sidaasuu cumar uga tegay kacbadii dahabkii ku jiray ee fidadii inuu masaakiinta u qaybiyo waxay tusine cumar radi allahu canhu inaa ka diin dhiganayay waxaa nebigu sala allahu caley wasalam samayn inaan la samayn sidoo kale cumar binulkhataab sida saxiixeyn ku sugan xajarul aswadkuu dhuunkaday markaabuu wuxuu yidhi wallaahi inii laa aclamu anaka xajarun laa taduru walaa tanfac walowlaa anii ra'aytu rasuula allahi sala allahu caley wasalam yuqabiluka maa qabaltuk ilaahay baan ku dhaartee dhagax inaad taa waa oga waxna ma dhibtid waxna ma tartid allahu akbar cumar iyou la hadla dhagax adduunka yaalla midka ugu karaamada badan ugu sharafta badan waa dhagax dhagxaanta jannada ka mid a waxaa dhagaxaas ilaahay soo dejiya dhagaxo cad dunuubta mushrikiinta madoobeyda buu nebigu sala allahu caley wasalam cajiib qofka bani aadamka markuu macsayso nebigu ma dhihin dhibic madooba qalbigiisa lagu qoraa a lagu dhiga waa saas waa qalbiga marka hore qofka waa saafi dembiilaa wa macsi hadduu galo qalbiga dhibic madoob xadiisaa tilmaama xajarul aswad saasoo kaleo ahaa waa caddaa waxa weeye mushrikiinta dunuubtooda madoobeyda buu nebigu sala allahu caley wasalam dhagaxaas marka ambiyadu ay dhunkadeen nabiyullaahi moxamed sala allahu alay slam uu dambeeyey uguna weyn yahay awliyada ilaahay khulafaa uraashidiin waxa weeye saxaabadii taabiciintii saalixiintii a'imadii cid allaale ciddii ilaahay waafajiyay dhagaxaas ay dhuunkato ay taabato ugu yaraan ugu yaraan ay gacanta ku taagto ay salaanto ayuu cumar la hadlaya wuxuu leeyahy wallaahi waxaan ogahay dhagaxyo waxna ma tartid waxna ma dhibtid markaasaa qabri iyo waxaa laga daba wareegayaa muxuu ciid la qaato iyo dhir laysku saho iyo allahu akbar wuxuu sii raaciyey shaahidku waxa weye walowlaa anii ra-aytu rasuula allahi sala allahu calay wasalam yuqabiku- yuqabiluka maa qabaltuka haddaanan arki lahayn ilaahay rasuulkiisaoo ku dhunkanaana kuma dhuunkadin atharkaana wuxuu daliil u yahay cumar oo ummadda bara radia allahu canhu sababta uu xajaru aswadka u dhuunkanaa inay tahay inuu nebigu dhuunkaday sala allahu calay wasalam haddaanu nebigu dhuunka lahayn aanu dhuunka lahayn waxa weeye haddaba waxaa nebigu sala allahu calay wasalam ka diin dhigan inaan laga diin dhigan waxaad qaadataa atharka kale ee saxa- ee saxiix muslim ku sugan saxaabila cumara ibnu ru'ay baa leeyahy raalli allah ka ahde wuxuu arkay nin leeyahay bisha bir marwaan oo mimbarkii rasuulka sala allahu calay wasalam khudbad jumca ka khudbaynaya oo khudbadii markuu dhameeyey duco bilaabay labadii gacmood oo kor u taagay uu ku ducaynaya wuxuu yidhi saxaabigu ninkii wuxuu ku yidhi qabax allahu haatayn ilyadayn labadan gacmood allah allah hooji laqad ra-aytu rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam maa yaziidu calaa an yaquula biyadii haakada wuxuu leeyahy saxaabigu cumaara nabiyullaahi maxamed sala allahu calay wasalam mimbarkaanuu ka khudbay jiray waa uu ducay jiray hal fara unbuu taagi jiray markuu ducaynayo fartaa keliyu ku ducaysan jiray waa sida ataxiyaadka oo kale qofka ataxiyaadka markuu ku jiro soo farta kor uma taago hal far wuu ku ducaysanaa qaababka loo ducaysaday ka mid tahay marka wuxuu labadan f- f- gacmood allaha hoojiyo ee khatiibkan jumcada jeedinaya uu gacmaha kor ducada ugu qaadayo rasuulkii allah arka mimbarkan ka khudbaynaya weligiina kama aanu kornin inuu hal far keliya taago u fiirso fahamka saxaabiga kutusay radia allahu canhu waxaa aathaarta kamid a saxaabiga ibni mascuud radia allahu canhu ayaa wuxuu u yimaaday waxaana ugu horreeyay abuu muusa alashcari qolo masjid ciraaq ku yaala fajar ka hor intay kulmeen xalaqo kooxa kooxaa koox walba nin bay leedahay dhagxaan qurur waxay haystaan way ku tasbiixsanayaan wuxuu leeyahay hallilow mi ah laa ilaha illahu dhaha boqol mar waxay tirinayaan dhagxaanay ku tirinayaan kabirow mi ah allahu akbar dhaha sabixow mi ah t- tasbiixsada sidaasay sameynaya abuu muusa alashcari markuu u yimid arrintii waa la yaabay munkar inay tahana waa arkay ha yeeshe isagoo kama hadlay ibnu mascuud uu raadiyo u dhaafay saxaabigaas ka weyn ibnu mascuud markuu yimid nimankii waa waaniyey waxaa kamid ah hadalkuu ku yidhi waladii nafsii biyadihi inakum lacalaa milatin hiya ahda min milati muxamed sala allahu alay wasalam ow muftatixu baaba dalaala nafsadaydu kay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee adinku hanuunkii hanuunkii muxamed ka fiicanaad ku sugantihiin calayhi salaatu wasalaam ama baadi albaab baadiyaad furaydiin waa markay dhaheen ya aba cabdiraxmaan walaah- wallaahi ma aradna ila alkhayr xasan nacudu bihi takbiira watahliila watasbiix waxaan khayrayn ma rabno anaga wanaag unbaa rabnaa quruurax baan waxaan ku tir- ku tirinaynaa ay dhaheen atasbiixa watahliil At- dikriga ilaahay baan ku tirsanaynaa wa wax kalo maan sameyn inaga wuxuu ku yidhi wallaahi ilaahayga nafsadaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee ama nabiyullaahi maxamed sala allahu alay wasalam jid ka fiican kiisa ku sugantihiin ama albaab baadiya furaysi waa iska caddahay albaab baadiya furayeen wa jid ka toosan kii nebiga kuma sugnayn sala allahu caleyh wasalam wainaa wainaa aw iyaakum lacalaa hudan oo fii dalaalin mubiin oo kale waay marka arrintaas sunna tarkiya wuxuu nebigu sala allahu calay wasalam ka tegey yani baahidii keenayda in la sameeyo way jirtay haye wax ka hor istaagana ma laha mana aanu samayn samayntu waa bidco waa arrinta mawlidka war mawlid maxaa u dhigaydiin siirada nebigaan baranayna calayhi salaam nebiga jacaylkiisaan ugu xambaaraaya nebiga weynayntiisaan ugu xambaaraysa waa hagaag nebiga sala allahu alay wasalam weynayntiisu iyo jacaylkiisu iyo siradiisa in la bartaa baahi jirta maahayn miya waqtigii nebiga sala allahu alay wasalam way jirta nebigu inuu arrintaasaan u sameeyo oo- oo oo mawlid dhigo oo xaflada dhigo ma wax ka hor istaagnaayaa jiray ma dhibbay ku heydeen laba saxaabidiisa kamid inuu u yeero yiraa maanta waa maalintaan dhashee kaale aan xaflad dhigne aan cunto cunno aan seerada idinkaga sheekeeyo ma- wax wax u diidanaa miyaa jiray maalin walba wax la cunaaye dadku wax waa cunaayeen waana wada kulmaayeen salaad kastay kulmaayeen maxay dhibay ku heyd wax ka hor istaaga miyaa jira ma jira mana samayn soo maaha samayntu waa bidco kadib kii samayntu waa bidco sidaasayna saxaabadu u fahmeen ridwan allahi tacala caleyh qof kale hadduu yidhaahdo arrintaani waxa weeye waa bidco fiicano xadiid saxiixu muslim ku sugana tusinaaya haye xadiidke xadiidka uu nebigu ku yidhi sala allahu caleyh wasalam man sana fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha qofkii sunno fiican islaamka ku dhex jideeya ajirkeeduu leeyahay iyo ajirka wa ku raaca xadiidkaas daliil muu noqonaa maya maxaa yeele nebigu sala allahu calay wasalam xadiidka sunnatan xasana uu yidhi sunno fiican buu yidhi nebigu ma dhihin bidcatan xasana ma dhihin waa laba aada u kala fog waa nebigu bidca xasana ma dhihin bidca fiican ee wuxuu yidhi sunnatan xasana sunnada xasanadana waxaa laga wadaa wixii uu nebigu jideeye calayhi salaatu wasalaam in dadka la tusiyo waxaana caddayn kuugu filan xadiidkan uu nebigu man sana fi lislaami sunatan xasana yiri muxuu u yidhi maxaa sababaha dad baahan baa yimaadeen nebigu sadaqoo boori wax waa lala baxay laakiin kuma filayn dadkii baahnaa nebigu sala allahu alay slam kuma farxin arrintaa wejigiisa farxad kama muuqan saxaabi baa wuxuu keenay sadaqa fara badan oo nebigu sala allahu alay slam gacantiisu ka caajistay sidaa markuu sameeyey saxaabiga saxaabadii kalea kuwa isku raacraaceen markaasaa lasoo buuxiyey sadaqadii iyadoo lagu daysanayo saxaabigaas markaasuu nebigu sala allahu aleyh wasalam yidhi man sana fi lislaami sunnatan xasana qofka islaamka khayr ku jideeya sunno wanaagsan ajirkeedu leeyahay ajirka cidda ku raacda marka waxaa laga wadaa wixii uu nebigu sala allahu alay slam jideeyey oo sadaqadii isagu uu bixi jiray xaaladaa la joogana uu dadka ku booriyey markii wax badan la bixi waayeen uu xanaaqay ciddii nebiga sala allahu alay salam maqasha oo sunnadiisaa noolayda oo khayrkaas uu dadka ugu yeeraa samaysa wanaag bay jidaydawa ajirkeeday leedahay iyo ciddii ku raacda ee maaha waxa nebigu maqal iyo muuqaal midna ku arkin cidda samayda ammaan la ammaanaya ma aha qof kale hadduu yidhaahdo waxaa tusinaya bidco fiican inay jirto hadalka ibnu mascuud radi allahu canhu uu yihi maa ra'aahu lmuslimuuna xasana fa huwa cinda allahi xasana muslimiintu waxay wanaag u arkaan waa wax wanaagsan arrintaa daliil ma u noqonaysa bidcada mawlidka maya maxaana ugu noqoni hadde ibnu mascuud radi allahu canhu ma oran muslimiinta qaarkood waxay wanaag u arkaane wuxuu yihi muslimiintu waxay wanaag u arkaan marka wuxuu la macno yahay xadiidkii nebigu sala allahu alay wasalam uu yihi laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ummadeydu baadi kuma kulanto marka hadday muslimiintu wax isku waafaqaan waa xaq waayo hadde mawlidka dabaaldega dhalashada nebigu sala allahu alay wasalam muslimiinta miyaa isku waafaqsan iskuma waafaqsana ibnu mascuudna wax isku waafaqaan muslimiintu ka hadla midda kale culimo waxay dhaheen ibnu mascuud muslimiinta oo ka hadlaha waa kuwee waxa waaya waa saxaabadii nebiga sala allahu aleyh wasalam ayuu ka hadlaya radia allahu canhu marka arrinkaa xujo uma aha qof kale hadduu yidhaahdo arrintan waxay lamid tahay arrintii cumar sameeyey radia allahu tacaala canhu markii uu taraawiixda ou ubay ibnu kacab uu yihi dadka tuji ha cumar wuxuu arkay habeen iyadoo dadka taraawiixi tukanayaan masaajidka nebigu sala allahu aleyh wasalam qof keligii tukanaya qof koox ku daba tukanayso kooxa kala duwan wuxuu yihi haddaan imaam u samay lahaa hal imaamay ku wada tukadaan ku daba tukadaan wuu sameeyey habeen kaloo kusoo baxa iyagoo hal imaamle ubay ibnu kacab radiallah canhu uu tujinayo sidaa hadda loo tukado alxamdulilah aad buu ugu farxay marka wuxuu nicma albidcatu haadihi albidcadaanu fiicana arrintaasay u daliishadeen arrintaa daliil ma u taha uma aha waa marka koowaade cumar radiallahu canhu uguma horeyn cidda jidaysa in masaajidka nebiga sala allahu alay wasalam salaad taraawiix hal imaam dadka tujiyo oo nebigaa sameeyey sala allahu aleyh wasalam saddex habeen uu sameeyey habeenkii saddex labaatanaad ee ramadaan habeenkii shan iyo labaatanaad ee ramadaan habeenkii toddobiyo labaatanaad ee ramadaan buu sameeyey nebigu sala alla ly slam habeenkii muxuu ahaa ku xigtana dadki waa diyaargaroobeen uma soo bixin wuu u sheega sababta oo ahayd khashiitu an tufrada calaykum waxaan ka baqay in laydinku farad yeelo salaada taraawiixda nebigaa sameeyey sala allahu calay wasalam inaan la waajib yeelin darteeduuna uga tegey sidaasaa waktigiisii loo tukanayo qofba goonidiisa u tukanayo waktigii abubakar saasoo kale cumar radia allahu canhu waktigiisa ilaahay ku ilhaamiyey sunnadii nebigu sala allahu alay slam uu damcay laakiin in la waajib yeelo uu ka baqay inuu soo noolaysiiyo saxaabadiina waa ku waafaqeen marka arrintaas arrin bidca maaha haddaba kelimadan cumar uu leeyahay bidcada wanaagsan waa waa luqad ahaanoo dadkii markaa joogay ku cusbeed arrintu laakiin sharci bidco cusub maaha bidcadu waa waxaa nebigu sala allahu alay slam ogeyn waayo tanna nebigaa ogaaboo damcaba rabay inuu sameeyo sameeyaba laakiin uga hortegey uga tegey inaan ugu waajib yeelin midda kale cumar radiallahu canhu miyaa tusaale looga qaadanaa shiico iyo wax wax iyaga ka qaata cumar dadkii nala amray uu kamid yahay inaan raacno calaykum bisunati wa sunati alkhulafaa raashidiin buu nebigu sala allahu alay slam khulafaa raashidiin sunnadooda qaata xadiidkan iqtad iqtaduu biladayni min bacdi labada iga dambeyda ku daysada abubakar waa cumar marka wax cumar jideeyey iyo wax qof kale jideeyey miyaan isku mid ka dhignaa arrinta lixaad oo shubha ay ku celceliyaan dadkaas waxa weeyaan muranka iyo dooda ay ka tahay hawada ay ka tahay waxay yidhahdeen dabaaldega dhalada nebigu sal alla ly slam waxay lamid tahay mikrofanada la isticmaalayo taleefanada la isticmaalayo aalaadkan xadiidkao la isticmaalayo sajaayada masjidkao la isticmaalayo waxaasay lamid tahay dheheen ha khudbada jumcada af soomaali lagu akrinaayo baatilka intaa la eg fiiri waxyaabahan mikrofanka iyo baabuurta iyo sajaayada waxaan waa ashyaa wey waxaan waa adduunye waaye asalkana shayga mubaaxa waa inay bannaan yihiin wa waladii khalaqa lakum maa fi lardi jamiican taleefanada iyo wax allaale asalka waa wax banaan waa ilaaha dadka u abuuray u xalaaleeyey haddii aan wax xaaraana loo adeegsan waa shaygu xaaraan haddaaso ama asagoo ahayn sida khamradii oo kale ama suntii oo kale la cabayo doofaarkii oo kale iyo asnaamtii oo kale wixii ilaaha xaaraantinimey amaba shaygii waa wax banaan laakiin si xun aan loo loo adeegsanayn microfonki haddii loogu adeegso in lagu music ama shirki lagu faafiyo ama dadka laysku diro xaaraan waay laakiin qofkii microfonkii iyo u adeegsadaa muxuu aha taleefanadii iyo raadiyihii iyo u adeegsadaa wax wanaaga hadda waa waa wax banaan waay wax isaga tusaale qaadanayaan fiiri midda kale nebiga sala alla alay salam waqtigiisii waa marka xaajatulwadaac oo kale saxaabi baa dadka hadalkiisa ka gudbinaya microfon waa iska isagii un weyaan markuu nebigu sala alla alay salam xanuunkii dhimashada u dhimanayay oo fadhi saxaabada ku tujinaya allahu akbartiisa abubakaraa ku garab tukanaya oo waxaweye kor u qaadaya saxaabaduna abubakaray maqlaayeen radi allahu canhum marka microfon waa saas oo kale wey waa wax la adeegsanayo wey tarjamada in la tarjumo oo khudbada jumcada waxba nebiga sal ll ly slam isagaa zayd bin thaabit ii bara yiri luqada yuhuudde si uga tarjume waxyaaba isaga tusaale qaadanayan fiiri waxay yidhaahdeen arrintaa waxay lamid tahay xafladaha qur-aanka tartamada qur-aanka xaflada la dhigaayo ama qur-aan la dhameeyo xataa laisugu imaanayo saxaabiga la anas markuu qur-aanka dhameeyo reerkiisoo kulmi jira ase u duceyn jira taas waxba dhiba malaha xafladan qur-aanka tartankaana horta culamadu isku khilaafaan qaarkood waxay leeyihin ma banaana qaarkood waa banaantay leeyihiino waxay deliishanayaan xadiidka nebiga sala allahu alay salam uu ku yidhi laa laa laa sabqa ilaa fi fi fi fi naslin aw khufin aw xaafir tartan lagu bixinaayo wax lagu bixinayo ciwad ma aha ma sugna marka laga reebo in lagu tartamo maxaa waaye geelii fardihii iyo nishaabtii wixii fallaarihii iyo warmihii iyo lagu tartamo waa banaantaa taas in wax la dhigto lacag la dhigto lagu tartamo culimo waxay dhaheen arrimaha maxaa loo baneeyey waxaa loo baneeyey jihaadka in loogu diyaargaroobo waxay dhaheen jihaadka waxa loogu diyaargarooba laba arrin cilmi iyo hub xadiidku marka hubkiiyoo baneeyey cilmigiina marka waa jihaad isaguna in marka lagu tartamo qur-aankii taasa asal oo heleeyi marka ma aha bidca mawlido la dhigo ma tartan qur-aanah ma qur-aan lagu tartamaayo dadka la baraayo miya oo lagu tartansiinayo miya ma aha waa shay cibaada sidiisa loogu cibaadaysanayo sida awal qofka aan mawlidka wax ka dhigin waa la tuhmaa diintiisaa la tuhmaa nebigu ma jeclaa laleeyahay cadow waa wahaabiya laleeyahay waxaasoo maca aflagaadaa iyo ceebaa lagu sheega laakiin qofka tartan qur-aan aan ka qeyb gelin ma cid ceebaysa cid ceebeyn karta miyaa jirta marka waa wax kala duwan waana waxaa tusinaya dadkan inay yihiin dad muxuu ahaa baadil u dan leh shubahoodu marka waa fara badan yihiin mar walbaba waxbay iska tuuraayaan xataa waxaa ka mid waxay mawlidka waxaa tusinaya ilaahay aayaddii ku yihi qul bifadlillah wabiraxmati wabidaalika falyafraxu rasuulka ha lagu farxo saas waa laga wadaahay dheheen aayadda rasuulka kusoo degtee ma ka fahmay in faraxa ay tilmaamay aayaddu inay tahay in loo dabaaldego dhalashadiisa nebiga sal ll ly slam hadduu ka fahmay muxuu sameyn waaye saxaabadu muxuu sameyn waayeen aimada afarta muxuu sameyn waayeen aayaddu macnaha inaana tusinaynay arrintaa tusinaysa maxay intaad faa'iideynayso nebigaa ku dhaqmi lahaa sala allahu caleyh wasalam iyo saxaabadiisa dadka raacay saalixiinta ahaa awliyada ilaahay xaqan ahaa qaarkood waxay dhaheen waxaa looga qiyaas qaadanaa nebigu maalinta isniinta waa soomay hadda isniin hadduu soomay soonkii in la sameeyo waaye soon iyo in cunto la cuno xaflado la dhigo kadibna haddii lado meelaha qaar lagu niikiyo qalab muusiga la tutumo waxaasaa loo isaga qiyaas qaadana walciyaadu billah talaacub bidiin wa diintaa lagu ciyaara kelimadan mar kalean ku celina waxay ku socotaa xaq doona qofkaan xaq doonin aan xaq rabin ilahay buu la kulmaa wallahu aclam sala allah wasalam wbaarak cala nabiyina maxamed waalihi w saxbi ajmaciin